wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaano hoos yimaada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose deeq raashin oo u qaybiday in ka badan laba kun iyo lix boqol oo qoys kuwaas oo ku nool duleedka magaalada kismaayo deeqdan raashinka ah ayaa ka koobneed raashinka noocyadiisa kala duwan sida bariis bur sonkor iyo saliid waxaana ka faa'iideystay qoysas isugu jira kuwa danyara iyo kuwa barakacyaal ah oo kusoo barakacay duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wasiirka wasaaradda gargaarka ee maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed ayaa ugu horeyn ka warbixiyay deeqda raashinka ee loo qeybiyo qoysaska danyarta ee ku nool duleedka magaalada kismaayo isagoo uu ka dhawaajiyay in muddo ah la wada qaybinta deeqda
maanta halkan waxaan isugu nimid gabagabayn inaan soo gabagabayno raashin qaybin ka socday deegaamada magaalada kismaayo koonfurteeda iyo galbeedkeeda iyo maanta oon joogno waqooyiga raashinkaasi oo ay ka faa'idaysanayeen dad gaaraya laba kun iyo lix boqol iyo toddobaatan qof raashinkaasi iyo runtii waxaa weeye ka kooban bariiska iyo burka iyo sokorta iyo saliidda iyo timirta wax badan buu ka tari doonaa insha allahu tacaala baahida dadkan baahi badan baa ka jirta deegaankan oo waxaa weeye qaybo badan oo waxaa weeye dadku runtii ay u baahan yihiin garab u baahan yihiin marka wax ku filan maaha laakiin waa wax qayb ka mid ah oo intiiba markaasi loo arkay nasiibka u heshay ee ugu baahi badnayd loo soo xulay aad baan ugu mahad celinayaa mr faatax iyo hay-at hilal axmar alqadari jimciyad hilal axmar alqadari maanta inay barnaamijkaasi waxa weeye nagala qayb galaan oo ay dadkan ugu deeqeen waa u mahad celinaynaa baahidu waa badantahay intaasi waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala ay kasii badan doonto oo lasii kordhin doonto duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool kumanaan qoys oo barakacyaal ah kuwaas oo kasoo barakacay xaaladihii kala dugnaa ee dalka soo mara sida abaaraha iyo fatahaadaha kusoo laalaabta gobolka jubbada hoose